Maamulka Jaamacadda Daaha faraceeda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa munaasabad soo dhaweyn ah u qabtay ardayda sanadkan kusoo biiraya Jaamacadda Daaha intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa ardayda si guud loogu sharxay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda si aanay ardaydu ugu wareerin doorashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ugu horeyn Dr Maxamed Bile Xaash oo kamid ah maamulka Jaamacadda Daaha ayaa ardayda siiyay warbixin ku saabsan waxbarashada jaamacadda waxbarasho waxaa la dhahaa haddii lagu weydiiyo laba iyo tobanka sano waxbarashaa soo waday haddana mid kalaa u socotaa oo afar sano ugu yaraan ah waxbarashada dad badanaa qeexa marka la soo ururiyo waxbarasho waa shaqo uu qof qabto oo ujeeddo leh waa shaqo ujeeddo leh qofaa wuxuu baranayaa economics muddo afar sano ah jaamacad hebeluu ka baranaya marka waa shaqo ujeeddo leh ujeeddada laga leeyahayna waxaa waa kow qofka in aqoon loogu gudbiyo xirfadiisa lagu dhiso habdhaqankiisana lagu dhiso waxbarashada saddexdaa shaqay qabataa qofka in aqoon la siiyo xirfadna la siiyo habdhaqankiisana la bedelo marka waxbarashada aqoonay ku siisaa xirfaday ku siisaa sida wax loo qoro sida loo akhriyo sida loo hadlo dhanka kale gudoomiyaha midowda ardayda jaamacadda daaha faraceeda magaalada Kismaayo oo madasha ka hadlay ayaa si diiran u soo dhaweeyay ardayda cusub ee kusoo biiraya jaamacadda gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda daaha faraca kismaayo een waxaa maanta aad ugu faraxsanahay in ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda reer kismaayo ee in loo qabto xaflad aad u qurux badan xafladdaas oo ah qaabka ugu habboon ee takhasusku la dooran karo marka xaqiiqatan waxaan leeyahay dhammaan ardayda waxaan leeyahay kusoo dhawaada jaamacadda daaha faraca kismaayo waa meel laydinka jecel yahay waxay soo qabatay barnaamijyo kala duwan waxyaabaha ay soo qabatay waxaa ka mid ah sida xafladda muraajacada oo kale marka la daahfurayay arday badan oo maadooyinku adkaa ayaa waxay u fududaysay jaamacadda in ay u diyaariso macallimiin howlkar u ah maadooyinkaasina ku fiican runaantii waxaan leeyahay jaamacadda daaha faraca kismaayo kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada anigoo ku hadlaya afka ardayda aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu